lcilmi cilmiga fadligiis iyo walculamaa culimada iyo waraddu radintii calaa mankii la radinayo tanaqasuhum culimada tanaquska ku samaynaya bimacnaa liidaya darajadooda iyo manziladooda aanu ogolayn can abi darda radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam oo yaquulu leh man salaka qofka maro ariiqan ariiq yabtagii fiihi uu ku doonaayo cilman cilmi marka ariiqaas sida aimadu ay tilmaameen xisiyan kaana aw macnawiyan ariiqaasi ama xisi ha noqdo haba safro oo ha rixlayso ama macnawiba ha noqdo sida su-aasha oo kale iyo fadhiisashada uu fadhiisanayo majaalista iyo xalaqaadka cilmiga labaduba waxa weeyaan waa ariiq midna waa ariiqii xisiga midna waa kii macnawiga yabtagii fiihi cilman cilmigana waxaa looga jeedaa alcilmu sharci mar haddii uu yahay nakiro shardi uu ka horeeyana cumuum bay faa'ideynaysa ay qaliilan kana alcilmu aw kathiiran cilmigaasi ama ha yaraado masale qura ha noqdo ama masaa'il fara badan ha noqdo salaka allahu lahu salaka allahu bihi lahu waa bimacnaa bihi sarwaadka qaarkoodna ku siiye ilaahay addoonkaa wuxuu la maraa ariiqan wado ila aljanna jannada gaadhsiisa oo bihida markaa damiirka ku jiraa cilmigu u noqonaya waa la odhan karaa baadu waa waa sababiyo oo wadadaa cilmiga uu maray sababteeda ayaa ilaahay addoonkaa wuxuu mariyaa wadada jannada loo maro taasina waxay tilmaamaysaa fadliga cilmiga iyo inuu yahay aariiqu ila aljanna ibnu rajab ba raximah llahu tacaala wuxuu leeyahy risaala xadiidkan abudardaa uu ku sharaxo halkaa markuu sharaxayo ibnu rajab wuxuu yidhaahdaa ilaahay ha u naxariistee hadalka rasuulka macnihiisu wuxuu yahay qofku haddii cilmigii uu garanaayo aslanbana cilmiga la amaanayo waa cilmiga camalku uu raaco wey haddaad aragto cilmi la amaanayo oo uu ku camal falo dee waa qof garanaya waddadii jannada loo maraayey oo si sahlan isagoo naftiisa aan daalinu mahalika aan ku tuurin ayaa waddadii jannada si sahlan uu maraya oo sida ilaahay looga baqde amarkiisa loo qaato ayuu yaqaanaa wuxuu ilaahay faray buu yaqaanaa waa la imanaya wuxuu ilaahay udiiday buu yaqaanaa waa ka dheeraanaya laakiin qofku haddaanu cilmi iyo aqoon diinta ilaahay u lahayn xataa hadduu doonaya inuu jannada baadi doono oo ilaahay subxaana watacaala uu ka baqdo oo u dhowaado dee waddo khaldan buu maraya waddo khaldanoo tii jannadaan hayn buu maraya waayo waddadii jannada ayaanu aqoon oo cilmigii bari lahaa ayaanu haynin markaa saas awgeed baa cilmigu u noqday ariiqan ila aljanna wa ina almalaaikata malaaigtu latadacu way dhigtaa ajnixataha baalasheeda ridaaan raalli ahaansha awgiiba udhigtaa liaalib ilcilm aalib ilcilmiga ay raalli ka tahay ama liaalib ilcilmi bay udhigtaa ibn lqayim ba raximah llahu tacaala sharaxay waxau leeya waxaa laga qaadanaya kitaabkiisa iftaaxu daari sacaada la yidhaahdo waxaa laga qaadanaya tacdiim lmalaaikati lahu waxubuha iyaah waxiyaatatu wa xifduh waxaa laga qaadanaya malaaigtu taalibulcilmiga sida u weyneyso ee ay u jeceshahay ee ay u ilaaliso walaw lam yakun liaalib ilcilmi ila hada alxadu aljaziil lakafaa bihi sharafan wa fadlan taalibulcilmigu wax kaleba cilmiga haddaanu ka heli lahayn xadka ama dheefta weyn oo malaa'igta baalasha udhigaysa macnaa intaasi ayaa sharaf iyo fadli ugu filan lahayd buri ibnuqayim markaa sababtay malaaigtu baalasha udhigaysa waa mar ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin ey tatawaqafu can isayraan marka taalibulcilmiga ay aragto ayaa tacdiiman lahu duulitaanka ay ka joogsataa malaaigta oo baalashii marka ay kala bixinaysa ay ku duuleys ay ku duulayeen malaaigta ayaa waxa weeyaan ay dejiyaan ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahaan malaaigtu waa u haraysaa bal xataa riwaayaadka qaarkood waxaa kusoo aroortay malaaigtu inay u bogasho baalasha malaaigtana fadligooda iyo wanaagooda iyo ilaahay siduu amaanay waynu garanaynaa wa ina alcaalimaka caalimka la yastakfiru lahu waxa ilaahay dembi dhaaf u weydiiyaa man fi samaawaati cidda samooyinka joogta iyo waman fi lardi cidda dhulka joogta xata alxiitaanu kalluunkiina ku dhaho fi lmaai biyaha ku jiray marka maxay tahay sababta caalimka shay waliba oo man fi samaa waman fi lardi waa caam xata aljamaadaat xata alxayawaanaat aljin walinsi kullu shay ayaa ilahay dembi dhaaf u weydiiya iyo ilaahay subxaana watacaala inuu unaxariisto sababtu maxay tahay ibn lqayim wuxuu leeyahay fainahu lama kana alcaalimu sawan fi xusuuli alcilmi aladi bihi najaatu nufuusi min anwaaci almuhlikaat wa kaana sacyuhu nacam wa kaanat najaat alcibaadi calaa yadayhi juuziya min jinsi camalihi wajucila man fi الsamaawaati waalardi saaciyan fi najaatihi min asbaabi alhalakaati bilistikfaari lahu caalimku mar hadduu hayo cilmigii lagu badbaabayay oo sababu u yahay in mahaalik ay addoomuhu ka badbaadaan ayaa ilaahay subxaana watacaala abaalmarintiisi wuxuu ka dhigay mid la nooca camalka u qabanayo oo rabbi subxaana watacaala waxa uu ku ilhaamiyey cidda samooyinka joogta iyo cidda dhulka joogtaaba inay u saciido oo ay ka shaqeeyaan sidii caalimkaasi u badbaadi lahaa taana waddadaa u maraan waxay noqotay inay ilaahay subxaana watacaala istikfaar ay u weydiiyaan xataa xayawaanaadka ayaa caalimku dan iyo maslaxa u yihi oo dadka wuxuu barayaa xayawaanka in la dila ay banaan tahay iyo kaan la dili karin dadka wuxuu barayaa xayawaanka xataa la qaban karo marka la gowracayo qaabkii loo gowracayo wa idaa dabaxtum faaxsinu dibxa ayuu baraya marka xayawaanaadka ayuu xataa maslaxa u yihi dadka wuxuu baraya araxma bilxayawaan xayawaanka inay unaxariistaan axaadiistii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam buu usheegaya gabadhii jannada ku gashay baaqiyadaayda jannada ku gashay aygii aan raadanaa ee ay waraabisay markaa sidaas awgeed baa alxayawaanaat iyo kulli shayba ilahay dembi dhaaf u weydiinaya wa fadlu lcaalimi caalimku fadliga uu dheer yahay cala alcaabidi ka cibaadaysta laakiin aan cilmi lahayn ka fadli lqamari waa dayixu fadliga uu dheer yahay oo kale calaa saa'iri lkawaakibi xidigaha kale oo maxaa lagu shabahay caalimkii alqamar caabidkiina maxaa lagu shabahay alkawka maxay tahay sababta markaa caalimka loogu shabahay alqamar lana alqamar oo dayaxa iftiinkiisa ayaa ballaarhan oo yudiu linafsihi wa ligayri iftiinkiisu isaga iyo iyo cid kaleba wuu deeqaa wuu gaadhaa marka caalimkuna waa sidaas oo kale nafciga cilmiga uu xambaarsay isaga kuma koobnee dadka kalena way ka faa'iidaan oo nuurka cilmiga uu xambaarsaya sida nuurka qamarka ayuu dad fara badan gaadhay ninkii caabidka ahana waxaa lagu shabahay alkawkab xidiga xidiguhu iftiinkoodu iyagama dhaafsiisna haddii uu dhaafana in badan ma dhaafo oo inta yare ku hareereysan ayuunbaa uu iftiimin karaa caabidkuna waa saas oo kale cibaadadiisu isaga ayuunbaa nafcigeedu usoo noqonaya wadada kale cibaadadiisa yana wax badan kama dheefaan cibaadatu waa linafsihi marka xadiidku wuxuu tusinaya tafdiil alcilmi cala alcibaada cilmiga in laga fadilo cibaadada markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey can rajulayni axaduma muqbil cala cibaadati rabbi walaakharu laa yazidu cala alfaraaid ila annahu yucallimu nnaas laba nin baa la weydiiyey oo nin cibaadada uu go-ay aqbala cala alcibaada ka kale waxa weeyaan farallada ayuunbuu gutaa laakin yucallimu nnaas dadka ayaa cilmiga khayrka u baraa rasuulku muxuu yihi fadlu hada alcaalim ka fadlii cala adnaa rajulin minkum kaa caalimkaah fadliga u dheeri kaa caabidkaah waa fadliga anigoo nebi maxamed aan dheerahay bul rasuulku ka ummadayda ugu darajo hooseeya khaiib albakdaadi baa weriyey iyo tirmidi qablahu markaasaa khaiib wuxuu ihi xadiidka markuu kusoo saaray kitaabkiisa alfaqih walmutafaqih isagoo soorta sheegaya walaa tasixu alcibaadatu ila bacda tafaqu sababta cilmigu cibaadada uga fadli batay maxay tahay liannahu cibaada ansixi mayso ilaa bacda tafaqu qofku siqiyo cilmi inuu yeesho mooyaane manaa cibaadaadkii wixii ay ku ansaxayeen iyo wixii aanay ku ansaxayn wa qaala mutarif ibnu cabdillahi ibnu shakiir alcilmu afdalu min alcamal cilmigu camalka waa ka fadli badany alaa taraa ana araahiba yaquumu leyl faida asbaxa ashrak miyaanu arag mid raahiba caabida oo habeenkao dhan salaatuleyl u taagan laakin lijahlihi ayaa markuu waagu u beriyo shirki wuu samaynaya isagoon garanahayn markaasaa camalkiisi wuu buraya ayaa aqoon baanu lahayn marka jaahilka saas ayaa camalkiisii uu masaxaya oo u tirtiraya o u baabinaya ina alculamaa culamadu warasatu lambiya ambiyada kuwii dhexle weeye culimadu oo maxay ka dhexleen waxay ka dhexeen waa cilmi sida xadiidka aynu ku arki doono taana waxaa ku sugan macnaa ammaan ahlulcilmiga rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ammaanayo ayaa ku sugan wa irshaadun wa amrun lilummati biaacatihim wa ixtiraamihim iyo tusin ummadda uu tusinaayo inay adeecaan culimada waa ulil amr ya ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha waatiicu rasuula wauli lamri minkum qala kaiiru min asalaf waalculamaa waqala bacdum alumaraa waqala ibnu kaiir raximah llahu tacaala alaaya tashmalu asilsayn owlulamriga culimadii iyo iyo madaxdii muslimiinta ah labadu waa soo gudagelayaan in la ixtiraamo ayuu rasuulku umada faraya fainahum warafatu manhadi bacdi xuquuqihim waxay dhaxleen cid xuquuqdooda ay kamid ahayd in la adeeco oo la ixtiraamo oo la tabjiiliyo marka cilmigoo qura kamay dhaxline xuquuqdii qaybo kamidana way ka dhaxleen wakana min xuquuqi nabiyi sala allahu alay wasalam altacdiim waltaaca walixtiraam culimada dhaxlay xuquuqdoodana kuwaasi waa kamid noqonayaan wafiihi tanbiih cala ana maxabatahu min addiin waxaa laga fahmayaa ama lanagu laynagu baraarujinayaa jacaylka culimada la jeclaado inay diinta kamid tahay wa bukdu munaafin liddiin in loo cadhoodo culimadoo la nacaana waa mid diinta ka hor imaysa kama huwa saabit linawruuti sida qoladii ay dhaxleen oo rusushaada usugnayd oo jacaylkoodu diin iyo imaan u ahaa jacaylkooduna kufriyo diin la-aan wuu ahaa wakadalika mucaadaatun wamuxabatun mucaadaatun wamuxaarabatun lilah markaasaa wuxuu sheegayaa asarka cali bin abi aalib wuli maxabat lculamaa diinun yudaanu allahu biha marka culimada la yihi warasat lambiya waxaa kaloo culimada lagu baraarujinaya buri ibn lqayim fiihi tanbiihun lilculamaa cala suluuki hadyi lambiya culimadana waxaa lagu baraarujinayaa wadadii ambiyada inay maraan ariiqatihim fi tabliiq sidii cilmiga iyo khayrka ummadda ay u gaadhsiiyeen inay iyaguna u gaadhsiiyaan oo ay sabraan taxamul iyo dulqaad waxa weeyaan ay la yimaadaan marka sideedaba culimada ammaananina waa culimada manhajkiiyo wadadii rasuulka mara sabtu hadduu cilmi leeyahay oo uu muqasir yahay mid ka gaabiye ku camalfalkii cilmiga dee ammaan ku yeelan maayo darajadii ammaantii la rabay ku gaadhi maayo kadalika hadduu guluwi sameeyey oo bidac iyo muxdathaha diinta ilahay uu kusoo daray cilmigaa ku ammaanaan maayo arrintaasina daliil bay sunada rasuula ku yeelay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina min ijlaal illah ina min ijlaal illah ikraama di shaybati lmuslim wa ikraama xaamil lqur'aan gayra aljaafi canhu wala algaali fiih ilaahay weynayntiisa iyo ixtiraamkiisa waxaa kamid ah in la weyneeyo ka muslimkaa ee islaamnimo ku ciraystay da-diisa iyadoo lagu ixtiraamayo iyo in la weyneeyo ka qur-aanka xambaarsan iyo ma mid kastoo qur-aanka xambaarsan baa maya waa inuu laba sifo ka maran yahay buri rasuulku inuu qur-aanka jesaa uu ku sameeyey qur-aankii isagoo xambaarsan aanu ku camal falin oo fisqiga iyo fujuurka iyo munkaraadka uu sameeyo faraaiddiina uu dayaco kaasi cilmiga iyo qur-aanka u xambaarsay ixtiraam ku yeelan maayo walalgaali fi hadduu guluwi ku sameeyo sidii khawaarijtana ku yeelan maayo ixtiraam iyo tacdiim oo khawaarijtuba waxay ahan xamalata qur'aan wa kanuu aksara annaasi nacam qira'ata lilqur'aan dadka kuwa u qur'aan akris badan ba ahan oo ka rasuulku saxaabadii ku yidhi taxsiruuna qira'atakum maca qira'ati qur-aankaad akriyaysa markaa garab dhigtaanka iyagu ay akriyaan kiina waad quursanaysaanoo wax yar baad u arkaysaan haddana maca dalika rasuulku wuxuu ku sheegay kilaabu ahli nnaar idan alculamaa aladiina yastaxiquun altaaca walixtiraam altacdiim altarjiil walmaxaba walmuwaalaat hum alculamaa alcaamiluuna bicilmihi alsaalikuuna limanhaji nabiyi calayhi salaatu wasalaam almuqtaduuna bisaxaabati rasuulihim calayhi afdal salaati watasliim ina alambiyaa ambiyadu lam yuwarisuu dadka may dhaxashiin dinaaran walaa dirhaman xoola lagama dhaxlin sida ibnulqayim sheegay ilaahay tana xikmad buu ka lahaa oo haddii ambiyadu xoola ay dhaqan lahaayeenoo xoola laga dhaxli lahaa dadka qaarkood baa ku tuhmi lahaa inay muluuk boqorra yihiin madaxtinimo usoo baxay ay raadinayaan iyo xoola ay urursanayaan waa ka rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam naxnu macaashir alambiya laa nuuras maa taraknaahu sadaqa annagu ambiyada haddaan nahay nalama dhaxla buri rasuul xataa haddii xoolo uu ka dhinto nebigu laga dhaxli maayo wixii uu ka dhintaa muxuu noqonayaa sadaqa waana sida abubakar uu ka yeelay xoolihii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waana masaladii ay isku maandhaafeen abubakar oo xadiidkaa daliishanayey iyo faatima radia allahu canha laakiin cabbaas iyo caliba waxay u markhaati fureen abubakar in xadiidkaa rasuulku yihi caleyhi salaatu wasalaam inamaa warafuu waxa ay ka tegeen oo laga dhaxlay waa alcilma wey faman akhada bihi qofka cilmiga qaata akhada waa mid qaatay bixadin waafiri kaybi nasiibin cadiim dhaafkiyo qayb weyn mid qaatay ayuu noqonayaa abu hureyra radia allahu canhu ayaa wuxuu soo maray dadkii oo suuqa jooga oo tijaaradoodii baycoogii iyo shiraagoodii ku jira markaasa wuxuu ku hi ayuha annaas inakum jaalisuuna haahunaa wa tarikatu nabiyikum tuqsamu fi lmasjid dadoo halkan aad ka fadhidaan daxalkii rasuulkiinana masaajidkaa lagu qaybinaya markaasay xoolo moodeen qaarkoodee soo yaaceen markay masaajid ka yimaadeena xoolo la qaybinayaba ay waayeen inamaa qulta ya aba hureyra aba hureyra maxaad noo khalada wax allaale wax la qaybinayo masaajidka yaallaan ma jiraan bay yidhahdeen xoolaba kuma aragno markaasaa xadiidkan uu sheegay abu hureyra radia allahu canhu dhaxalka nebigaan idiin sheegayaa waa cilmigaa dee masaajidka lagu akriyo fadhista oo dhegeysta oo ka faa'iideysta rawaahu abu daawuud watirmidi wasaaxib ibnu xibaan wanaqala ibnu xajar can ilxaakim tasxiixa wasaxaxu lalbani qala ibnu xajar xasanu xamza alkinaani uma qaala lahu shawaahid yataqawaa biha alcilmu cilmigii qabla alcamali camalkiibuu ka horeeyaa iyo wadacwati dacwadii oo camalka intaanad samayn inuu sharci yahay iyo inuu sax yahay iyo inuu khalad yahay waa inaad cilmiga horta u yeelato dacwadana dadka intaanad u yeedhin waxaad ugu yeedhaysaa diinta ilaah inuu kamid yahay iyo inaanu kamid ahayn dee waa inaad kala ogaato waman lam yabda bihi qofkaan cilmiga ku bilaabin oon horaysiin afsada waa kharibi doonaa aksara mima yuslix intuu hagaajiyay in ka badan ayuu fasahaadin doonaa oo uu kharibi doonaa marka waa sida bukhaari saxiixiisa u baabaystay alcilmu qabla alqawli walcamal ayuu u baabaystay waxaana markaa u xujaystay qawla rabbina subxaana watacaala faclam anahu laa ilaha ila allah wastakfir lidanbika walilmu'miniina walmu'minaat faclam cilmigii baa la horreysiiyey istakfir istakfir waa maxay waa camal iyo qowl la socdo istikfaartu waa camal dhinacna qawlika idan qowlkii iyo camalkiiba maxaa ka horeeya faclan baa ka horeeya cilmiga ayaa ka horeeya wa awalu cilmin oo inaad barato ay waajib tahayna waa cilmu tawxiid inahu laa ilaha ila allah tawxiidkiya saasa ilahi subxana watacala aayadda ku tilmaamay dacwadana in cilmigu waxa dadka ugu yeedhayso cilmigu inuu ka horeeyo de waxa ay ku cadda aayaadka qur-aankaa qul hadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiirati ana waman itabacani subxaana allahi wama ana min almushrikiin yadcuu ila allah la ila nafsi wa yadcuu kadalika ilaa twxiid illahi subxaanahu watacaala wama yadcuu riyaaan wasuncatan wamaskarata waطalaban liriyaasati wamansib wamansib calaa basira jahlina ku baaqi maaye waxauu ku baaqaya ala calaa basira ay calaa cilm cilmu bima yadcuu ilayh aqoon u leeya wuxuu dadka ugu yeedhaya wa cilmun bixaali lmadcuw dadku u yeedhayo laftiisana xaaladiisa aqoon uu leeyahy wa cilmun bikayfiyati dacwati ila llahi subxana watacala aqoon uu leeyahay qaabka dadka loogu yeedho haddii markaa cilmigii laga tago waxyaabaha kale laga horeysiiyo waa laga yaaba mararka qaarkood qofku inuu la helo sidii saxda ahayd laakin taa waxaa la idhahdaa ramyatu min gayri raam qofkuna amaan kuma helo dhagax baad iska tuurtay oo meel lagu shiishtanayo baad la heshay inaad inaad ku tuurto omaad jeedin miyaad amaan ku leeda loodhanay wallahi ninkaada waa mishe sheekaana oo sida uula helo beleed miyaa la odhanaya la laakiin waxay noqonaysaa inta badan inuu qofku gafo waxa uu khaldayaana uu ka farabato wuxuu saxayo amtilaya tusaaleyaano taasi waa leeday saxaabigii bakarku ku dhacay ee qaar cilmi baday biday ee ku yidhi sakarkana igu yaalla ilaa maskaxda u daloola maydhashana way igu waajibtee ka warrama ay yidhahdeen laa najidu laka ruksa ruksa ma jirtee maydho waa maydhay biyihiibaa namarkii ka galay ma'muuma ayuu ahaa ilaa maskaxda gaadhsiisay deetana wuu dhintay markii rasuulka loo sheegay calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu yihi qataluuhu qatalahum allah hallaa sa'aluu id lam yaclamu inamaa shifaau lciyi su-aal way dileen ilaahay hallaayo iyagane waxaanay garanayn maxay u dhex galeen cidda garanaysa miyay weydiiyaan jahliga dawadiisu waa su-aashu markaa masle aanay aqoonu lahayn bay fatwoodeen dabeetana saasay u noqdeen kuwa wax fasaahadiyo nafdhan karay wakadalika ninkii raahibka ahaa ee qaatilu almiya u yimi isna waad garanaysaa eedi toobadi ma jirta isagiina u ku dhamaystiray manaa afsada aksara mima aslax waa khariday can cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayh wasalam oo yaquulu leh ina allaha ilaahay laa yaqbidu ma qabso alcilma cilmiga intijaacan siiditaan kuma qabso yantazichu uu ka siidaayo min alcibaadi addoomaha quluubtooda walaakin yaqbidu alcilma cilmiga wuxuu ku qabsaa biqabdi alculamaa qabashada culimada oofsashadooda ilahay oo oofsado xataa idaa lam yubqi ilaa aanu reebin caaliman caalim itakhada annaasu dadku waxay samaystaan ru'uusan madax diimeed muftiyaal juhaalan aqoon aan lahayn fasuuluu waa la weydiiyaa ile mufti cilmi ladaa la moodayahay faafka waa fatwoodaan bigayri cilmin bay ku fatwoodaan cilmi la-aan fadalluu kuwaasi waa lumeen wa adalluu dadkii waxweydiiye ku daydana waa lumiyeen rawahu lbukhaari wa muslim baabun kayfa yuqdaru lcilm ayaa bukhaari xadiidkanu ku keenay fi saxiix fi kitaab ilcilm cilmiga qaabka loo qabanayo qaabka cilmiga loo qabanaya waxay noqonaysaa inay culimadii dhintaan cid cilmiga ka reebtana aan la helin saas awgeed baa wuxu uhi ibnu battaal inama yakunu qabdu lcilmi bitabyiici tacalum cilmiga qabashadiisu waxay ku xaasilaysaa barashadiisi dadku inay dayacaan falaa yujadu fi man yabqa man yaklifu man mada culimadii baa dhimanaysa cidina cilmigii kamay reebin markaa cid iyaga bedasho booskoodii buuxiso la heli maayo juhaal baa meeshoodii buuxinaysa ibnu mascuud waa ka yihi calaykum bilcilmi qabla an yuqbad waqabduhu bihaab dhahaabu ahli calaykum bilcilmi faina axadakum laa yadri nafsaa yuftaqaru ilay war cilmiga barta midkiin garan maayo goorta loo baahan doono abu darda baa yihi maali araa culamaa'akum yadhabuun wajuhaalakum laa yatacalamuun war maxaa dhacay aan u arkaa culimadiina oo dhimanayso tegay iyo juhaashiina oon cilmiga ka reebayn waxba aan baranayn tacalamuu qabla an yurfaca alcilm war cilmiga intaan la rafcin oo la kor yeelin barta faina rafca alcilmi dhahaabu alculamaa haddaba rafcul cilmigan rasuulku uu sheegaya calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay daawudi raximah llahu tacaala xadiidkani ma kharaja makhraj alcumuum lakin cumuumkiisa looma jeedo umaha macnaheedu in qabla qiyaami saaca qiyaamuu intaanu dhicin ka hor dhulka ay soo marayso in caalim qudaba laga waayo oo taasi in aan dhacin waxaynu tusinaya xadiidka uu leeyahy rasuulku laa tazaalu taa'ifatu min ummati cala alxaqi daahiriin oo mar walba waa la helayaa koox xaqii ku taagan oo cilmi ahaan iyo camal ahaan iyo suluuk ahaanba u haysa marka waxay noqonaysaa o la dhaha xukunka xadiidkani ka waramaya oo xukun aklabiya oo cilmigiibaa yaraanaya xataa yadhar aljahl wayaqila alcilmu xadiidkaa kale ayaa fasiraya bukhaari uu weriyey qiyaamu dhici maayo ilaa jahligu muuqdo cilmiguna yaraado marka cilmiga yaraantiisi baa laga hadlaya ama jihaadka qaarkood baa laga hadlayaayo waxaa dhici karta jihooyinka qaarkood in culimada laga waayo deetana dad juhaalo dadku ay culimo moodaan oo waxa weeyaan ay waxweydiiyaan insha allah xadiidka sharaxiisa in kooban oo ka hadlay darsiga berri ayaynu